haweenka ku nool degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa kuwa door weyn ka ciyaara nabadeynta la shaqaynta ciidamada booliiska dibudhiska dalka iyo horumar kasta oo bulshada dhexdeeda ka jira waana kuwo mudan in lagu dhiirageliyo howlaha muhiimka ah ay bulshada u hayaan wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar cabdulaahi ismaaciil juraati oo hadal ka jeedisay madal loogu qareemayo xuquuqda haweenka ayaa sheegtay inay jiraan gabdho badan oo jaamacada ka soo baxay iyo kuwo wasaaradda haweenka jubbaland ay bartay farsamada gacanta loona baahan yahay in fursado shaqo loo abuuro waxaa kale oo ay ku baaqday in gabdhaha waxbartay loo fududeeyo ku-biirista ciidamada booliiska si ay qayb uga qaataan ilaalinta nabadda waxa ay intaasi ku dartay in loo baahan yahay haweenku inay helaan goobo caafimaad oo badan sidoo kalena laga caawiyo sidii fursado ganacsi ay u abuuran lahaayeen dhammaan waxaa diyaar ah gabdhihii waxbartay oo jaamacadaha dhameeyey ama dugsi sare ka soo baxay iyo kuwa maaragtay farsamada gacanta aan barno dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay si toosa oo la shaqeeyaan ciidamadooda iyo dalkooda ay u shaqeeyaan markay ciidamadu furinta ugu horraysa ay aadaan wixii ka dambeeyay shaqada waxaa qaban doona gabdhaha waxaan rabnaa inay gabdhuhu caafimaad helaan meel walba waxay ahayd hooyo xanuunsan baa joogta carruur la ballaanbalaysa barnaamijkan wuxuu taabanayaa qodob kasta oo gabari ay u baahan tahay waxaan ognahay inaan waayahan annaga go-ay ahayd haldhiggeenna uu yahaa in gabadha la hormariyo horumarinta markaan leenahay waa in gabdhaha loo loo aas-aasaa ganacsi si ay qoyskeeda ay maaragtay noloshiisa ay uga qayb qaadato saas darteed waxaan leenahay wada shaqaynta ugu dhow wasaaradda cadaaladda waxaan rabaa inaan maaragtay qaraarkeena kun saddex boqol labaatan iyo shan inaan ka hergelay ama inaan ka hergelin doonno maanta jubbaland geen doonana degmo kasta iyo tuulo kasta dumarka soomaaliyeed oo alaf dhabarta bulshada ayaa kuwa si weyn uga qayb qaata horumarada kala duwan ee bulshada dhexdeeda ka jira iyagoona ka qayb qaata xalinta khilaafaadyada nabadeynta iyo sidoo kale dib u dhiska dalka